macadka cilmi-baarista tababarada iyo tiknolojiyadda ee buundo ayaa magaalada jowhar kusoo gabagabeeyey tababar ku saabsan habka ugu wanaagsan ee laisku diyaarin karo imtixaanka dowladda soomaaliya ay ka qaado fasalada labaiyo tobanaada in ka badan laba boqol oo arday ayaa ka faa-iideystay tababarkan oo ka kala yimid dugsiyada sare ee magaalada jowhar maamulaha macadka buundo abuubakar naasir cali ayaa ka warbixiyey ujeedka ay ugu qabteen tababarkani iyo sida ay ardayda uga faa-iideysteen isagoo sheegay in sanad walba uu macadka qabto barnaamijyadan tababarkan waxaa loo yaqaanaa aqoonkaab waa tababar uu sanad walba bixiya macadka buundo kaasoo aan ugu talagelinay ardayda dugsiyada sare gaar ahaan ardayda galaaska laba iyo tobanaad ee dugsiga sare ama foomfoorada kuwaasoo iskugu diyaarinaya imtixaanka shahaadiga brograamkan aqoonkaab waa barnaamij ardayda ku baranayaan ama lagu barayo habka waxraadinta iyo sidoo kale ayagoo lagu barayo ayagoo ka faa-ideysanaya teknolojiyadda casriga ah ayagoo isticmaalayo mobile applications ee u isticmaalaan xisaabaadka sida physicska iyo mathematicska sidoo kale waxay helayaan imtixaanaadkii horey ee dowladda u qaaday oo ka shaqeysan iyo waxyaabaha kale ku baranaya waxawaaye in su-aalo toos ay weydii karaan maadooyinka ay bartaan macalimiin takhasus gaar u lah iyo sidoo kale in ardayda lagu dhiirigeliyo ama la siiyo talo iyo waxyaabaa ugu muhiimsan ujeedada ugu muhiimsan ee tababarkan aqoonkaab waxaa waaye in ardayda hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar ay ka mid noqoto ardayda top tenka imtixaanka shahaadiga dowladda marka tababarkan sanadkan waxaa ugu magac darnay tayo iyo technology waxaan ugu talagelinay dhammaan ardayda dhigata dugsiyada sare ilaa iyo laba boqol oo arday inay ka faa-iideystaan wuxuu ahaa tababar muddo laba maalin soconaya laakiin hadda waxaa nambarka ardaydu aada u batay waxaa ka faa-iideystay laba boqol iyo konton arday tababarkan wuxuu bilaawday sideed iyo labaatankii january sanadan labada kun iyo ko iyo labaatanka wuxuuna soconaya muddo laba maalin labada kun iyo ko iyo labaatanka ayuu soo gabgaboobay ardaydina waxay ahayn tababar aada ugu faa-iideysteen oo sababtoo ah waxay ahayd tababar ay u baahnaayeen ardayda dugsiyada sare waa macadkii ugu horeeyay oo magaalada jowhar ku qabta tababar ardayda kasoo qalinjabisa dugsiyada sare looga caawinayo habka imtixaanka shahaadiga ee dowladda loo galo ama laysku diyaarin karo